bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa sagaal iyo labaatanka oktoobar sannadda labada kun shan iyo tobanka waana maalin khamiis ah kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan diyaarad ku dhacday gudaha gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya ayadoo diyaaradana la sheegayo in laga leeyahay dalka maraykanka taasoo ay saarnaayeen dad gaaraya laba iyo toban ruux waxaana diyaaradda wararku qaar ay tilmaamayaan in ay u rarneed ciidamada midooda afrika ee amisom taasoo u waday waxyaabo kala duwan oo qayb ka ah agabyada ciidamadaasi wararka laga helaya nawaaxiga degmada afgooye oo ah halka ay ku dhacday diyaaradda waxa ay sheegayaan in ay al-shabaab gacanta ku dhigeen diyaaraddaasi sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaana afhayeenka maamulkaasi maxamed xuseen shiina u tilmaamay in ciidamadooda weli aanan gaarin goobta ay diyaaraddu ku dhacday walow weli ay kusii wajahan yihiin sida uu tilmaamay waxa uu master shiina sidoo kale sheegay in ciidamadooda aynan u suurtogelin in halkaa ay gaaraan maadaama goobta diyaaradda ay ku dhacday ay ahayd goob ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab haatanna si buuxda gacanta ay ugu dhigeen shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa al-shabaab walow weli wax war aan laga haynin diyaaradan ayaa wararku qaar waxa ay sheegayaan in laga leeyahay dalka maraykanka inkastoo war qoraal oo ka soo baxay waaxda difaaca dalka maraykanka ee batigonka ay sheegayaan inaysan iyagu lahayn diyaaradda balse ay saarnaayeen muwaadiniin u dhalatay waddankooda sarkaa afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalkaasi maraykanka oo lagu magacaabo georgia waytal ayaa waxa uu sheegayaa in diyaaraddu ay tahay mid aynan lahayn dowladda maraykanka balse ay saarnaayeen shaqaalo u dhashay dalkooda waxaana sidoo kale intaa uu ku daray inaysan jirin in wararka tilmaamaya inay leedahay diyaaradda dowladda maraykanka ay yihiin kuwo been abuuraa warbaahinada caalamka iyo kuwa gudaha ayaa tabinayay ilaa iyo xalay in diyaaraddani ay tahay mid laga leeyahay dalka maraykanka sidoo kalena ay ku wajahneyd garoonka balidoogle oo ah ama la rumaysan yahay inay u tahay bar ciidan ciidamada maraykanka ee la sheegay inay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya gudaha gobolka galgaduud ee dalka soomaaliyana waxa ay sheegayaan in al-shabaab ilaa iyo lix ruux ay ku dileen deegaan lagu magacaabo buur buurdhuble oo ka tirsan gobolkaasi una dhow deegaan lagu magacaabo qaa'ib waxaana wararku qaar ay sheegayaan in dadka ay dileen al-shabaab ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata oo ku dhaqan halkaasi wararka waxay intaa ku darayaan in al-shabaab sidoo kale dadkaasi si xog ay kaga wateen xoolo ay lahaayeen kuwaas oo ay markii hore sheegeen shabaab inay ka madax adeegeen bixinta waxay ugu magacdareen sakawaadka waxaana haatan ka taagan qaybo ka mida gobolkaasi saasaan colaadeed oo u dhexaysa maamulka galmudug iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee gacanta ku haya deegaano ka tirsan halkaasi sarkaal sar oo ka tirsan ciidanka maamulka galmudug oo lagu magacaabo cabdiyar oo warbaahinta la hadlayaa sheegay in haatan ay ku wajahan yihiin deegaanadaasi sidii ay gacan kaga sii lahaayeen dadka deegaanka la dagaalanka al-shabaab waxauna sidoo kale sheegay in al-shabaab ay dileen tiro dad ah halka kuwo kalena uu sheegay in haatan lagu laayahay deegaanada uu ka dhacay dagaalka
dad laga laayay ilaa afar nin dan ayagu maydkiaas iyo beesha joogan aa loo yimid waana dilaayay xoolo badan baa lalaayay dad baa la dilay waxbaa xaraday habeenkina way noqotay dadkii caruur haween iyo rag intaba waa laayahay hadda dhimatay iyo nolol intaba dhinacaas waxaa ka dhacay wax khilaafaa waa jabjabid weeye gobolkii galgaduud hoos tagaa waxa weeyaan national qaayid iyo arrinkii soonaas weeye walaa dhimashada lama rabo ilaa hadda lix qof waa hubnaa wallaahi ma aqaano ma aqaano waxa weeye lama dhihi karo maxay ku maageen ayagana weydiinaya waxay ku maageen marka al-shabaab ayagu fadna loo weydiyeen xad ka xiran iyo cid ay dhaafeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminaya ayaa maanta waxay kaga qayb galayaan dalka hindiya shirka midowda afri sharka shirka waddamada afrika iyo sidoo kale dowladda indiya kaas oo lagaga hadlayo maalgashiga indiya ee qaaradda afrika shirkan ayaa dowladda soomaaliya waxaa kaga qayb galaya xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda maaliyadda warfaafinta iyo xubno kale oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kuwaas oo shalay ka anbabaxay dalka sacuudi carabiya oo muddo laba maalin ay u joogeen booqasho ay halkaasi ku tageen ayagoona haatan shirkan ay ka qayb galayaan casuumaad ka helay madaxda dalkaasi indiya madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada new delhi ee xarunta dalkaasi indiya ayadoona si weyn halkaa loogu soo dhoweeyey madaxweynaha ayaa lagu wada kulmay inuu kula qaatay inta u jooga dalkaasi indiya ra-iisul wasaaraha waddankaasi iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda indiya iyo madaxda ka qaybgalaysa shirka indiya iyo afrika ee ku sugan haatan magaalada new delhi ee dalkaasi ka hor intaanu ka anbabixin sacuudi carabiya madaxweynaha jamhuuriyadda waxau kulamo kula qaatay dalka sacuudiga boqorka waddankaasi iyo sidoo kale dhexal sugaha iyo xubno ka tirsan xukuumadda dalka sacuudi carabiya taa oo ay ka wada hadleen adkaynta xiriirka soomaaliya iyo sacuudiya iyo sidii dowladda sacuudiga ay qayb kaga qaada lahayd horumarada haatan ka jira dalka soomaaliya sidoo kalena ay u caawin lahayd dowladda soomaaliyeed qaar ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka puntland ayaa waxay si adag kaga soo horjeesteen sababihii la xiriiray iscasilaadii guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi oo maalintii shalay shaqadaasi isaga tegay iyadoona dhinaca kale laga dalbaday xiriiraalyaha qaranka inuu si deg deg ah ugu yeero madaxweyne cabdiweli gaas uuna ka keeno sida uu sheegayo xildhibaan ka tirsan baarlamaankii ku-meel gaarka ay haatan ku sugan magaalada garowe ka oo lagu magacaabo daahir muuse ciro oo ku sugan halkaasi waxa uu tilmaamay in arrintani ay tahay mid faragelin uu ku sameeyo howlihii shaqo ee u yaalay baarlamaanka maamulka madaxweynaha maamulkaasi cabdiweli gaas sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey in madaxweyne cabdiweli gaas uu ku xadgudbay dastuurkii u yaalay puntland
hadda ninka madaxweynaha ka puntland wuxuu khayaabo ku sameeyey shacabweynaha puntland dastuurkii buu ku xadgudbay sinaantii sharciguu diiday faraantii sharciguu diiday waxaa suurtagala arrintaanu in ay dhasho in baarlamaanka puntland ay u yeeraan federaalyaha guud ee dowladda puntland dabadeedna la yidhaahdo mastarxaar yaariye impeachment ka keen madaxweynaha haddii impeachment laga keenana madaxweynuhu xilka waa waayaa dabadeedna maxkamadbuu wataahaya waxaa la rumaysan yahay iscasilaadii guddoomiyihii baarlamaanka maamulka puntland inuu ka dhashay khilaaf iyo muran xoogan oo u dhexeeyey cabdiweli gaas iyo asiga taasuu ku wedeeyey ka hor maalintii shalay intaanu isaga tegin xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi in si awood leh loola wareegay xaruntii baarlamaanka maamulkaasi kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa kulan la qaatay madaxa hay-adaha i c r c kaa oo soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kulanka ay kulanka oo ay goobjoog ka hayeen xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin oo ka mid yahay taliyaha ciidanka asluubta bashiir goobe xeerhilaalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir iyo xubno kale ayaa waxa uu kusoo dhoweeyey xarunta xafiiska madaxweynaha soomaaliya wafdigan uu hogaaminaya madaxweynaha hay-adda i c r c kaasoo muqdisho booqasho kusoo gaaray joogi doonana labada maalin ee soo aadan waxa uu kulankani ahaa mid u dhexeeya labada dhinac kaasoo lagu sharaxayay ama lagaga hadlayay mashaariicda inta badan hayada- hay-addan ay ka hirgeliso gudaha dalka soomaaliya haddii ay ahale dhismaha xabsiyada muqdisho iyo sidoo kale gacansiinta ciidamada asluubta soomaaliyeed iyo waxyaabo kaloo dhowr oo ay ka qabato gudaha dalka kuwaasoo intooda badan ah dhinaca xuquuqul insaanku ay kala shaqayso dowladda federaalka ee soomaaliya bashiir goobo oo ah taliyaha ciidanka asluubta oo ugu horrayn madasha ka hadlay ama kadib la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay hay-addani tahay mid si aad ah u taakulaysa ciidamada asluubta sidoo kalena ka qayb qaadata dhismaha xabsiyada magaalada muqdisho iyo kuwo kale waxa uuna sheegay in soo gaaritaanka wafdigan uu yahay mid ugu kuurgalaya waxyaabaha ay ka qabtaan gudaha dalka soomaaliya
maanteeto waxaa dalka booqasho noogu yimid madaxweynaha ururka caalamiga ah ee i c r c ururkaasoo sidaad ogtihiin waxyaabo badan oo ka qabta dalka soomaaliya sida caafimaadka biyaha muxuu ahaa xabsiyada iyo howlo badan oo runtii aadanimada ah sida ka hortaga muxuu ahaa iyo ka- iyo wax ka qabashada disastarska dhaco oo kale madaxweynuhu wuxuu eh, dalka joogi doonaa muddo laba maalmooda wuxuuna maaragtay maantayto aanu fursad u helnay inuu urtago soo booqdo eh, markii hore ra-iisul wasaaraha oo ay ka hadleen maaragtay mashaariicda ay eh, muxuu ahaa ururka i c r c uu soomaaliya ka hirgelinayo haddana waxaan la joognaa eh, kusimaha madaxweynaha ahna maaragtay eh, guddoomiyaha eh, golaha baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabka federaalka Een, berrina insha allah waxay tegi doonaan meelo kale oo dhowr ah oo oo madaxweynaha iyo waftigiisu ay booqasho u tegi doonaan waxaana filaynaa booqashadiisu inay wax badan soo kordhin doonto gaar ahaan annaga dhanka ciidamada asluubta inay eh, waxay hay-addu nagal qabtaa waxyaaba badan sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha iyo muxuu ahaa howlo badan baanu la wadnaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warkaydin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu